إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka subaxnimo saaka iyo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo kala duwan oo ka dhan ah ciidamada maamulka jubbaland waxay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmooyinka kismaayo iyo afmadow howlgallo askar lagu dilay ayaa ka kala dhacay magaalooyinka diinsoor iyo baydhabo oo ka wada tirsan gobolka baay askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo xog laga helayo qarax ka dhacay shabeellaha hoose haween ay ka dhinteen saraakiil ka mida booliiska dowladda federaalk ayaa ka caabanaya dhaqan xubo ay sheegeen inay ka jirto xarun loo sheegay in ubadkooda loogu xanaaneynayo culays xoogan ayaa dowladda federaalk ka haysta waddamada etoobiya ugu horeyso oo ka baaqsaday ballanqaad hore oo ahaa inay usoo dirayaan ciidamo wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowro sharciga u qabatay saraakiisha xisbada wilaayadaas wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka iyo odayaasha beesha sheekhaal ayaa kulan ku yeeshay deegaan u dhow magaalada kismaayo dibaddana waxaa ugu weyn iska horimaad gobol ka tirsan dalka hindiya ku dhex maray dad muslimiin ah iyo koox gaale hinduus ah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan howlgallo askar lagu dilay ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka diinsoor iyo baydhabo oo ka wada tirsan gobolka baay zakariya cumar ayaa faahfaahinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan waxa ay shalay ka fuliyeen duleedka degmada diinsoor ee gobolka baay kaas oo lagu soo qabtay laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ilo wareedi ayaa xaqiijiyey in isla goobta lagu dilay labada askari oo doonaya in si dhuumaalaysi ah ay ku galaan magaalada diinsoor iyadoo laga furtay qoryihii iyo booshkii ay wateen galabnimadii shalay fagaaro ku yaala deegaanka iidaaleh ee u dhow magaalada baydhabo ayaa waxaa lagu soo bandhigay meedadka labada askari ee ay dileen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay laba askari oo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana howlgalkan sidoo kale lagu soo furtay hubkii ay wateen labada askari ee la dilay jasaaka allaahu khayran dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin degmada afmadow weerarkaasi faahfaahin dheeraada kama aanan helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta xalay sidoo kale waxay weerar ku qaadeen fariisin ciidanka jubbaland ay ku leeyihiin halka loo yaqaano baasa haruuse taasi oo u dhow deegaanka janaaye cabdale ee duleedka magaalada kismaayo askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo xog laga helayo qarax ka dhacay shabeellaha hoose maxamed amiin ayaa ka waramaya waxaa shalay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka dhacay howlgal qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada booliiska dowladda federaalka rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toogtay askari lagu magacaabo cabdisalaan cali xilli uu ku sugnaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada heliwaa ee magaalada muqdisho warar la helayo ayaa tilmaamaya in askari kale oo la socday askariga la toogtay oo goobta isaga cararay kadib markii ay meel dhow aga soo baxeen rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale qarax ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose kaasi oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha uganda kolonyada qarax lala eegtay ayaa waxa ay kasoo baxeen gulweyn ee gobolka shabeellaha hoose inta la xaqiijiyey hal askari ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay iyadoona goobta uu ku basbeelay gaari nooca xamuulka ah oo ay wateen ciidamada qarax lala eegtay
haween ay ka dhinteen saraakiil ka mid a booliiska dowladda federaalk ayaa ka cabanaya dhaqan xumo ay sheegeen inay ka jirto xarun loo sheegay in ubadkooda lagu xanaaneynayo waa kana maxamed ciise haween ay ka dhinteen saraakiil ka mid ah booliiska dowladda federaalka ayaa ka cabanaya dhaqan xumo ay sheegeen inay ka jirta xarumo la sheegay in ubadkooda lagu xanaaneynayo xaruntan oo gacanta ku haya sarkaal lagu magacaabo cali gaab kuna taala magaalada muqdisho ayaa waxaa ku xareysan caruur badan oo ay dhaleen saraakiil ka tirsan dowladda federaalk oo la dilay xaruntan oo ay dhaqaalo ku bixiyaan hay-ado shisheeye ayaa lagu dhaqan dooriyaa carruurta mid ka mid ah gabdhaha wax ka barta ayaa ka waramaysa waxaan dhiganahay meeshaas toddoba sano waxaa ligaano oo sideed sano jiro hooyadey maalinta la geeyey ilaa hadda ilinka ma dhammaanin farxad may helin maalin walba way oynay maalin walba waa nala soo burinaa maalin walba maalin waxaa xasuustaa aa qalad yar bis ah, feel feel bis ah qalad ku gale markaasoo inoo iskartiis inoo dha xijaabka siib meel wiilal joogaan see lagugu dhaha xijaabka siib adoo gabar eh oo xijaabka siib idhaa masiiba ayaa dha kadib wuxuu dhaa iskartiiska siiba oo xijaabka nagala siiba dhulka xabadka noola dhiga anagoo gabdhe dharka nagala siiba waxaas mana qabata anagoo gabdhe eh haddane horta gabadhiisa diisasa la yaala waxaa waa nin gabadhiisa yaal inuu saacaan sharciga laga bari lahayo laakiin anaga aabaheena ma noolo maanta doo aabaheena noolaa lahayn waxaas ma yeeli lahayn hooyada dhashay gabadha ayaa sheegtay in saraakiisha joogta xarunta ay kala kulmayaan dhaqan addoonsi Een, waxaan ahay hooyo soomaaliyeed oo haysato caruur agoom ah Een, caruurtaas agoonta ah waxaa afar iyo labaatanka saac dhibaato iyo tacadi nagula geystaa xerada agoonta booliska soomaaliyeed Een, waxaa xarunta haysta cali cali wuxuu nagu hayaa dhibaato adag Een, mar kasta waxaan cabanaynaa inuu ilmaheeni oo banaanka lagu ceyriyey oo ilmo madax meesha eh, dhigtaan oo macnaha ayagii la qiimeynayo iyo ilmo xaafadaha ka imaaday oo badan oo waxaa jirto oo lacago uu ka qarursado si la iigu sheegay oo meesha dhigto kuweeni agoontahay oo xaquuqda meesha ku lahayne maanta in loo geysto la tacadi lagula dhaqmo ilaahay xaqiisa maahan hadda ka hor waxaa jirta inay cunug gacan iiga jabtay gabar gabdhaha ka mid ah in gacan la iiga jabiyey oo caligaab iigu jawaabay cunugaadu wuu jabee ya een, haddii xerada kuu joogaysana kuu joogto haddii kalena wado sida ay sheegayaan haweenka kale oo ka xiran xaruntaas caruurta ay ka muuqato inaysan u dhaqnin sida la rabo gabdhahoodana u soo xijaabaya ayaa lagula dhaqmaa siyaasad xishoodka loogu dilayo amaba lagu eryayo si aysan dhaqankoodaas ugu saameyn caruurta la fasahaadiyey culays xooggan ayaa dowladda federaalka ka haysta waddamo ay itoobiya ugu horeyso oo ka baaqsadee ballanqaad hore oo ahaa in ciidamo ay usoo dirayaan isbeddelkii ka dhacay waddanka afghanistan sanadkii labada kun koob iyo labaatanki wuxuu saameyn togan iyo mid tabanba ku kala yeeshay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah dhaqdhaqaaq shareecad doon ah iyo dowladda federaalka oo taageera ka haysata beesha caalamka doonaysana dimuquraadiyadda mujaahidiinta iyo intay gacal wadaagga yihiin wuxuu soo hordhigay dhambaal weyn oo ku bishaareynaya in guushu dhowdahay lana soo gaaray xilligii ay waddanka isaga bixi lahaayeen shisheeyaha inta uga dhiman maamulkana la wareegi lahaayeen dowladda federaalka iyo inta la caanamaasha wuxuu isbeddelkaasi ku yeeshay fariin dhiilo wadata oo ugu bishaareynaya in uu calankoodu sii dhacayo uuna soo dhow yahay xilligii ay isku hirdin lahaayeen madaarka magaalada muqdisho garbahana ka qabsan lahaayeen diyaaradaha shisheeyaha labadaasi saameyn waxay dhinacyadiisa hayay ku kalifeen inay fadhiga ka kacaan iyagoo kala leh laba ujeed oo aada u kala fog sida ay aaminsan yihiin falanqeeyaasha siyaasadda dowladda federaalk waxay doonaysaa inay dheeraysato muddada laga qabsan karayo magaalooyinka ay joogto halka xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay u sacinayaan inay soo gabagabeeyaan waqtiga sheekadu waxay noqotay nin baceesaantii ceelka keen wilaayaadka islaamiga ah waxay soo bandhigeen cudud ciidan waxayna madaxdoodu si kalsooni leh u sheegeen in allaah arrintaas u bandhigeen halka dowladda federaalka ay u qaylo dhansatay wadamada safka hore oo etoobiya uga horeyso hadda waxaa soo baxaya xogo dhinacyo badan laga helayo oo sheegaya in xabashidu waraaq usoo direen dowladda federaalka taas oo ay ugu sheegayaan in ay ka baaqsadeen ballanqaadkoodii ahaa in ciidamo dheeraad ah ay usoo dirayaan soomaaliya xasan sheekh ayaa la sheegay inuu aada uga murugooday qoraalkan oo maalin ka hor si rasmi ah loo soo gaarsiiyey maxamed cali bariise oo ah taliyaha ciidanka dowladda federaalka etoobiyana si cad waxay u sheegtay inaysan ka mid noqon karin duulaanka ay ka codsadeen maraykanka iyo xasan sheekh dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa gacan taagashada etoobiya u arka mid niyajab ku ah dowladda federaalka kana dhigan dib u dhac weyn oo ku imaan kara in al-shabaab laga mashquuliyo inay dalka la wareegaan haddii ay baxaan ciidamada timis dhammaadka sanadka soo socda madaxweynaha dowladda federaalk ayaa sanadkii lasoo dhaafay wuxuu shaaciyey in muddo lix bilood ah lagu soo afjarayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagana duldegayo marka uu sidaas oranaya wuxuu haystay xog ay siiyeen taliska atimis oo ahayd in muddo kooban kusoo qabqabanayaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida uu sheegay xuseen macalin oo ah la taliyaha ammaanka xilli uu ka qaybgelaya dood ka soctay barta twitter-ka toddobaad ka hor hogaamiyaha filla soomaaliya iyo la taliyaashiisa dhanka amniga iyo siyaasadda ayaa lagu eedeeyey inaysan iska falanqeen ballanqaadkii dhadada lagu sifeeyey atimis iyo sida uu ku suuragali karo ma aysan ka fikirin halkay atimis awooddaas ka keenayaan maadaama shan iyo toban sano oo ay dalka joogeen ay loodin waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab taa badelkeedana iyaga xero lagu soo ooday xasan sheekh waxaa ku dhacday lamood noqonse weyday wuxuu arkay ciidamadii shisheeye oo ballanqaadkii uga baxay iyo laba kun oo ka mid ah askartaas oo waddanka laga saaray weerarkii ka dhacay magaalada buulamare lix iyo labaatankii bishii mey wuxuu ceel ku riday rajada xasan sheekh ee ahayd in mar uun ciidamada afrikaanta ah kala qayb galaan dagaalka markii la dilay in ka badan laba boqol oo askari oo uganda u dhalatay kuwo kalena maxaabiis ahaan loo soo qabtay iyadoo baaqashada etoobiya loo sabeynaya dagaalada culus ee ka holcaya waddankeeda haddana waxaa la tilmaamayaa inay jiraan caqabado kale oo ku lamaanan arrintaas waxaana ka mid a isfahanwaha soo kala dhexgalay etoobiya iyo imaaraadka carabta markii hore ballanqaadku wuxuu ahaa in soomaaliya loo soo diro sideed iyo toban kun oo askari oo calooshood u shaqaystayaal ah intooda badanna laga keenayo etoobiya waxaa xusid mudan in xabashada laga aqbalay shuruud badan oo ay soo bandhigtay oo ay ka mid ahayd in duulaankaas lagu magacdaro jabhad u dagaalami jirtay xorriyadda waddankooda oo la ohan jiray libaaxa madow xitaa haddaanay wax ka faa'iideynin wuxuu hadafkoodu ahaa inuu sumcad iyo taariikh u noqdo magacaas oo gaaray inay ku faanaan madaxda dowladda federaalk oo fadhiya villa soomaaliya oo halkii laga quursan jiray etoobiya shir madaxeedkii ay dalalka safka hore ku yeesheen muqdisho bishii februaayo ee sanadkan isuguna yimaadeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha kenya william ruuto iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya bey axmed wuxuu markale rajogeliyey xasan sheekh kadib jabkii ciidamadiisii iyo kuwa danab ku gaaray furimaha dagaalka murugsanaanta xaaladda xasan sheekh waxaa laga dheehanayaa sida ay ilaa iyo hadda uga aamusan yihiin beesha caalamka madaxda dowladaha safka horena uga hadli leeyihiin isbeddelka ku yimid mowqifkooda dowladda federaalk ayaa hadda wajahaysa caqabada ku aadan dagaalka iyadoo aysan jirin wax gurmad ciidan ah oo ay isku haleyn karto marka laga reebo taliska ciidanka artemis oo ay codsi waawareey ah u dirtay sabtidii lasoo dhaafay kuwaasoo maalmaha soo socda ka shiri doona waxa la gudboon iyo kaalmada ay bixin karaan madax ka tirsan dowladda federaalk oo la hadlaya wargeeska geeska afrika codsadayn inaan magacooda la shaacin ayaa xaqiijiyey caqabad kale oo weyn oo ah in imaaraadka uu ka goostay dhaqaalihii uu balan qaaday ee loogu talagalay duulaanka soomaaliya sida xogta lagu helayo go-aanka dib u gurashada imaaraadka carabta ayaa yimid kadib markii uu ogaaday qorshe ay damacday etoobiya oo ahaa in ay meesha ka saarto maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe oo xulafadiisa ah heshiisyo shidaalna u saxiixay kenya oo ah waddan kale oo muhiim u ah xasan sheekh ayaa hadda la daalaadhacaya xasrado iyo kacdoono gudaha ah kuwaasi oo ka dhashay dhaqaale xumida waddanka ka jirta tii oo ay sii dheer yihiin mawjadaha dibadbaxyada ah oo ay hogaaminayaan mucaaradka dhanka kale jabuuti ayaa ku dhawaaqday inay doonayso inay afar boqol oo askari oo keliya ku biiriso wadamada safka hore haddii ayba dhacdo in iskudaygaasi sii dhammaanaya lasoo afuufo waxaa intaas sii dheer in etoobiya oo markii hore balan qaaday inay soo dirayso labiiyo toban kun oo askari ay iyaduna go-aansatay inay ka baxdo heshiiskii ay la gashay dowladaha reer galbeedka iyo xasan sheikh xogaha soo baxaya waxay sheegayaan in ay ku tala jirto inay la baxdo qaar ka mid ah ciidamada hadda ka jooga soomaaliya waxaana xusid mudan in cutubyadii ugu horeeyay ay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka baxeen degmada feerfeer iyo sidoo kale nawaaxigeeda kuwaasi oo sii dhexmaraya dhulka soomaali galbeed kadib markii looga yeeray deegaanka maxaarada oo ay dagaalo gafuurjabis ah ka socdaan haddaba ka hor inta uusan soo xoogaysan dagaalka maxaarada iyo xukuumadda adisababa waxaa jirtay in nabay axmed uu degay qorshe ah in uu qoorta isu geliyo axmed madoobe iyo saraakiisha ku kacsan ee ku sugan gado isaga oo shaarar qabiil u kala gelinaya si uu meesha uga saaro damaca imaaraadka ee ku aadan jubbaland saraakiisha xabashida ee haysata garbaharaya ayaa raali ka ahaa rasaas dhowaan oodan looga qaaday diyaarad magaaladaas kusoo degtay oo ay saarnaayeen xildhibaano iyo siyaasiyiin taabacsan hogaamiyaha fadhigiisu yahay kismaayo dhanka kale xilligan siyaasadda dowladda federaalk ayaa ah mid aan degnayn oo u hayhaabaysa sida hirarka badda oo kale madaxweynaha toddobaatan jirka ah ayaana isku dayaya inuu siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ku mashquuliyo barnaamij la yidhaahdo la dagaalanka musuq maasuqa iyo socdaal dalxiis ah oo la sheegay inuu ku tagay magaalada dhuusamareeb halkaas uu sheegay inuu ka hagayo dagaal lagu qaadayo wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud halkaa aynu uga gudubno warbixintaasi wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa dowro sharciga u qabatay saraakiisha xisbada ee wilaayadaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya dowradan oo loo qabtay saraakiisha xisbada ee wilaayadii islaamiga ah ee bakool ayaa socotay muddo saddex maalin ah waxayna ku qaateen duruus kala duwan oo iskugu jirta sharci iyo kuwo la xiriira shaqooyinka xisbada munaasabadii lagu soo xirayay dowradan ayaa waxaa ka hadlay marti sharaf kala duwan waxaana ugu horrayn kelimad dardaaran u badnayd ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan qodob kaloan dardaarmow may bakumada insha allahu taala anoo naftay ka bilaawow walaalayaal inuuna nagana gudwa xasana qofka daacigee ama muxtasibka may lan baahanyaa lan lagadayda u egnagada wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu walaada dadka ku reebaas inuuna marka manaanan daba marna walauna dadka faraan inuuna marka maywa ku horeyno barnaamijka sugayna way wahaa waa daruuri waana waajib atamuruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum si ninka kadhin may kaloo lan baahanya walaalayaal bulshada la tacaamulahay mayan baahanta rifqi in la dhamriyo lunturo wakhaasatan dadka waayeelada oo da-da eh iyo manaa dumarka oo kale insha allahu tabaaraka wa taala in la dhamriyo guud ahaan dadka muslimiinta sidoo kale qaar ka mid ah saraakiisha xisbada ee dowladda loo qabtay ayaa ka warbixiyey dowladda iyo wixii ay ka faa'iideen may baan taa gudbiyey oo waramay dowlad nin socotay ayaan tan dhowr maalmood nin socotay dowladaas may waa dowlad oo eed iyo eedan qiimo badan waana eed muhiim ahayti waana wato oo eed lin hubaahnaayna boos yahu gali yow dowladaas oo may waa geeka ni dowlada may waa anta way waa ni gabagabaato baryaam dowlada ni hay oo maalinta geeka tumaysiyad balle maraahid bili koowaad kun afar boqol afartan iyo shan hijiriga marka ilaahi subxaana watacaala ayaa ka mahadsan marka walbadan mayb waa insha allahu tacaala mayb walinyar ku hadlay ini mayb waa arday duruustii mayb waa una biilanka qaadani mayb waa arday walbadan una jaahil ku hayn oo mayb waa arday sidii oo towjiihaad oo camalkan ininka towjiihaaday ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay malaaq mucalin maxamed nuur maxamed yarow oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada bakool wuxuu isna dhankiisa la dardaarmay saraakiisha xisbada
marka maysin lana ilaahay siin barakeeya si ilaahay tabaaraka watacaala ningliy aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaata waatow zakaata waamaruu bilmacruuf wanahu an ilmunkar ee haana saaska si foowenba nin la nagdo yaa runtii yaa liin maaragna in sheegada liin baahanya akhyaaray may kale liin baahanyaa dadku ducafada in liin turo dacadkan dacwadalku gududu diinkan ilaahayna la barado dadkana la baro intaasba ku runtii waliba waa guulilka deere dhowaan ayaa wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu soo gebagabeeyey duuro noocan oo kale ah wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaasha beesha shiikhaal ayaa waxay kulan ku yeesheen deegaan u dhow magaalada kismaayo haddaba kulankaasi maxaa looga wada hadlayay maxamed ciise ayaa mar kale faahfaahinaya wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo odayaasha beesha shiikaal ayaa kulan ay barbar socotay dowro ku yeeshay meel u dhow magaalada kismaayo dowladan oo uu kulanka la socday ayaa waxaa loo qabtay waxgaradka iyo odayaasha beesha shiikaal waxayna ku qaateen duruuso kala duwan dowlada kadib wilaayada islaamiga ee jubbooyinka iyo odayaasha beesha shiikaal gaar ahaan beesha qudub ayaa kulan yeeshay iyadoo waxyaabihii looga hadlay kulanka ay ka mid yihiin qodobo lagu adkaynayo ku dhaqanka shareecada islaamka ugu horreyn mid ka mid ah waxgaradka beesha shiikaal ayaa ka warbixiyey kulanka iyo dowlada waxaan ugala akhriyey kutubo iyo fawaa'id badan baan ka faa'iidnay ballan iyo beeca aan kula galnay xarakada annagoo ah beesha qudub waxaan si wada jir ah u qaadanay inaan kor u qaadno kitaabka allah iyo ku dhaqankiisa shareecada islaamka iyo garab istaagidda mujaahidiinta hiil iyo hooba waxaan si wada jir ah u qaadanay inaan baraa'a ka qaadanno gaalada iyo gaalala jireenka oo saliibiyada ah waxaan ballan qaadaynaa in aan deegaanada aan degannahay gaar ahaan hoosinkow iyo agagaarkeeda in aan muslimiinta lagu dhibin
beesha ree reerow qudub iyo walaayada islaamka ee ku ballamay in xag iyo xaggaba kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulka kor loo qaado nabadoon goobta kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyey kulanka ay dowlada berber socotay isagoo sharaxaad kooban ka bixiyey qaabka dowlada iyo kulanka u dhacay
halkan waxaan ka soo jeedinayaa ama aan ka cadaynayaa beesha ree-ow qudub inay dowro uga socotay saddex maalmood ah magaalada baqdaad dowradaas oo ay qabanayeen walaayada jubbooyinka gaar ahaan degmada kismaayo ay kamid yihiin alwalaa walbaraa nawaaqid alislaam iyo cashiro badan runtii casharadaas waxaa berber socday wadatashi kale ayaa warwar berber socday oo beesha iyo walaayadaba usii dhexeeyey aad iyo aad ii qancisay ahayd runtii maanta ayay noo soo gabagabowday dowladii xiritaanka munaasabadda dowladda iyo kulanka ay yeesheen wilaayada jubbooyinka iyo beesha shiikaal ayaa ku soo dhammaaday si wanaagsan warkan saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqoon iska horimaad ayaa wuxuu gobol ka tirsan dalka hindiya ku dhex maray dad muslimiin ah iyo koox kaale hinduus ah waxaa dib usoo cusboonaaday iska horimaadii ku dhex maraya dalka hindiya dadka muslimiinta ah iyo sidoo kale gaala hinduus ah kuwaasi oo laga soo sheegayo gobolka haryaana ee dhaca waqooyiga hindiya iska horimaadka ayaa wuxuu qaatay muddo saacada ah waxayna gaalada hinduuska ah dab qabadsiiyeen mid ka mid ah masaajida iyo sidoo kale qubuuraha muslimiinta ah ee ku yaala gobolka ilaa iyo hadda lama soo warin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay iska horimaadyadaan muslimiinta iyo hinduuska ku dhex maraya gobolka haryaana toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd markii toddoba ruux uu ku jiro imaam masjid ay ku dhinteen iska horimaadya sidaan oo kale ku dhex marayay gaalada hinduuska iyo muslimiinta gobolka haryaana warkii subaxnimo saakayaad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa inaga intaa